فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa oo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labada bisha dulxaja sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir ay kasoo qaybgaleen xubnihii mucaaradka ee ugu badnaa tan iyo intii dib loo doortay xasan shiikh oo maantay muqdisho ka furmay hanjabaado ay jeediyeen xubnaha mucaaradka ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan maxay xilligan ugu soo aadiyeen siyaasi soomaaliyeed oo aan qodobkaasi ka waraysanay ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan mid ka mid ah dagaal oogayaashii ugu caansanaa soomaaliya oo ku geeriyooday dalka kenya faahfaahin ayaad caawa shakhsiyaddiisa iyo wixii uu horey u geystay qaar ka mida ku maqli doontaan xasan shiikh oo guddoomiyihii gobolka banaadir ugu magacaawnaa xilkii ka qaaday mid kalena magacaabay magacyada ragga laysku beddelay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada oo maantay baaqday sabab barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ku dhowaad konton arday oo qaarkood ay dhammeeyeen qaar kalena ay xifdiyeen qur-aanka kariimka oo munaasabad ballaaran loogu qabtay magaalada kuuyabarro warbixin ku saabsan munaasabaddii ay ku qalinjibinayeen ayaad caawa dhuuxa ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn ee waa mar kale iyo dhuuxa
ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan aynu ku bilowno caawa barnaamijka waxaa isbitaal ku yaal magaalada nairobi maantay ku geeriyooday jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo ka mid ahaa dagaal oogayaashii soomaaliya sida ay xaqiijiyeen eheladiisa jenaraal morgan ayaa u dhintay cudur uu bilihii lasoo dhaafay la xanuunsanaay ninkan ayaa wuxuu kasoo mid noqday saraakiishii ugu saraysay ciidamadii dowladii siyaad barre soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaana wuxuu ahaa dagaal ooga qayb ka ahaa dagaaladii sukeeye sidoo kale wuxuu ahaa wasiirkii ugu dambeeyey ee gaashaandhigga dowladii dhexe morgan hadda xilligii uu dhimanayay wuxuu ahaa la taliyaha dhanka amniga ee siciid deni madaxweynaha maamulka la baxay puntland morgan wuxuu dhintay isagoo toddobaatan iyo lix sano jir ah wuxuuna sanadkii kii ku dhashay magaalada qardho ee gobolka bari markii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya ayuu ka mid noqday dagaal oogayaashii ugu tunka weynaa ee dalka dad badan ayuuna xasuuqay waxaa lagu xusuustaa morgan dagaalo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada kismaayo xilligaasi uu ka mid ahaa hogaami kooxeedyadii ku loolamayay talada dalka sidoo kale wuxuu hogaamiyey dagaalo ay ka qayb qaateen ciidamo ajaanib ah oo ka dhacay deegaano ka tirsan soomaaliya dagaal oogayaashii hore ee xasuuqa u geystay shacabka soomaaliyeed iyagoo kaashanaya dowlado shisheeye ayaa u dhinta qaab aan wanaagsanayn inta badan soomaalida ayaana maanta ay baraha bulshada isla dhex marayey erayo iyo habaar ka dhan ah morgan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla marayna markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxay noo soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa maanta duqeymo culus la dhacay madaarka magaalada sancaa ee caasimada dalka yemen wasiirka difaaca ee kayaanka sahyuuniga ayaa sheegay in ay diyaaradahooda dagaalka ay maanta duqeeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca halkaasna ay ku burburiyeen haraadihii ugu dambeeyey sidoo kale wuxuu sheegay in weerarkooda ka dhanka ah dalka yemen ay fariin cad u yihiin cid waliba oo yuhuudda iyo deegaanada ay gumaysiga ku haysata ee falastiin beegsato jawaabna ay u yihiin weeraradii isxigxiga ay maamulka yuhuudda ku naafeeyeen kooxaha xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqa dalka yemen kanaalka tobanaad ee maamulka yuhuudda ayaa tebiyey in toban diyaaradood ka badan oo uu leeyahay maamulka yuhuudda ay ka qayb qaateen fulinta howlgalka ay maanta yuhuudda ku beegsadeen madaarka magaalada caasimadda ee sanca warbaahinta raacsan kooxda xuutiyiinta ayaa dhankeeda sheegtay in duqaymo culus oo maamulka yuhuudda uu ka fuliyey madaarka magaalada sanca halkaasina uu ku burburiyey diyaaradii ugu dambeysay ee ka shaqaynaysay hawada dalka yemen sarkaal u hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa ku goodiyey in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah maamulka yuhuudda iyo masaalixda gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay ay ku beegsan doonaan sawaariikh dheereeya oo weli aanay ku beegsan kayaanka gumaystaha geeska kale in ka badan soddoniyo lix qof ayaa ku shahiiday duqaymo uu saacadihii lasoo dhaafay maamulka yuhuudda ka fuliyey jiida khaza diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa gelinkii dambe ee maanta duqaymo culus ka fuliyey mid ka mid ah xaafadaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah islamarkaana ku yaalay magaalada khaza wararka ayaa tilmaamaya in duqaymahan ay ku shahiideen dad ka badan soddoniyo lix qof oo shacab ah islamarkaana ku sugnaa goobta ay beegsadeen diyaaradaha maamulka yuhuudda oo maanta iyo shalayba duqaymo laayaan ah ka waday xandaabka go'doonsan ee khaza wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza oo dhankeeda tirikoob soo saartay gelinkii dambe ee maanta ayaa ku warramaysa in tirada dadka shuhaadada ah ee maanta oo keliya la diiwaangeliyey qidaaca ay yihiin afartan iyo saddex qof oo ku baxday duqaymaha diyaaradaha kayaanka gumaystaha ugu dambayntii dadaalo lagula dagaalamayey daroogada oo ay waday imaarada islaamiga ah ee dalka afghanistan oo guul ku soo dhammaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee imaarada islaamiga almulla cabdilxaqi ayaa sheegay in bishii lasoo dhaafay ay imaarada islaamiga ah waday dadaalo lagula dagaalamayey daroogada tan loo soo dusiyo dalka iyo tan lagu beero deegaanada fog ee dalka wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inay dad ku qabteen gudaha afghanistan soona gelin jiray daroogada iyo kuwo kale oo ku beeri jiray gudaha dalka kumanaanka dadka ku afaysan daroogada ayuuna wasiir ku-xigeenka sheegay in loo qabtay dowlad diini ah loona fidiyey adeegyo caafimaad almulla cabdilxaq ayaa sidoo kale sheegay in daroogada gebi ahaanba ay mamnuuc ka tahay gudaha dalka afghanistan iyagoona digniino u diray dhammaan dadka ku aafaysan isticmaalka mukhaadaraadka iyo ka ganacsigooda labadaba
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waxaa maantay magaalada muqdisho shir ku yeeshay xubnihii mucaaradka ee ugu badnaa tan iyo intii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud shirkan ayaa wuxuu soconayaa muddo saddex maalinah sida ay sheegeen kooxaha mucaaradka ay halkaasi ku shiraya wejiga koowaad ee shirka markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xubno mucaarad ah waxay u hanjabeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyagoona ugu baaqay inuu talada dhulka dhigo hadduu diidana waxay tilmaameen inay weerar hubaysan qaadi doonaan madaxweyne xasan sheekh loo sheegi doono in talada dhulka soo dhigo haddii uu soo dhigi waayana si kasta oo ay munaasab tahay in muxuu ahaa wax loogu sheego talada dhulkana la soo dhigo hadday dhici weysana dee looma joojinayo looma joojinayo ayaa muxuu aha xigi doonta marka waxaan soconayn buu ka shaqaynayaa annagu waxaan aaminsannahay madaxweynuhu inuusan shacbiyad haysan madaxweynuhu inuu ku fashilmay arrimihii amniga arrimihii xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxweynuhu marka waa fashilmay inuu baxaan horta aan ka rajaynayn hadduu diido dabcan waxay noqonaysaa talada dalka waa lala leeyahay dadkii lalahaaya inta ku shiraya annaga aan ugu horrayno haddiise uu diido dabcan waxa waaye ninaan aarankii taqaanay haddee abaar wax kaama dhibo arrintan uu la ordaayay doorashada ah keligiis ah barnaamijka shalay hadduu ahaay tareen tareenkii waa laga wada booday hoomey ayaa ku soo hartay madaxweynaha hoomey uu la ordayaa hoomeydaa inuu joojiyo laba kun oo ciidamo ah oo inta ka soo jabay aadan yabaal ilaa guurceel lugeyna ciidan ma qaxo ee dib u gurashadu sameeya ciidan qaxaayo waxaa noogu horraysay madaxweyne xasan sheekh xaqiiqatan waa nasiib darro weyn waxa maanta waddankeenna ka jiro dhulka ma dahno waa la gaday waxaasoo dhan dhagow ka fariistay lacagta lagu gado bajetka dowladda kuma jirto akoonka dowladdana kuma dhacdo xiriirka dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadii shalay isla socday oo shanta ahaa maanta waxay qaarkood raalli ka noqdeen in mid ka mid ah la burburiyo oo dowlad goboleedyo kale laga dhex sameeyo waxyaabaha igu yaabka badnay waxay ahayd shan xisbi ayaa maalin waxaa tiri waa isku biiraynaa oo marti qaaday shantii markiin tegay oo aan meesha tegay boliisa ii yimid oo yidhi meeshaan laguma shiraayo war maxaa jir waxaan ku yidhi shan xisbi oo shiraysaa ay marti qaatee intaan khudbada ka dhamaystay isagu waa diideen madaxweynuhu midnimo ogolo dad wada maanta halkaan aan fadhino dhiigga waa ku karsiyahan waa huba fadhiga aan fadhino ma ogolo laba qof oo soomaali oo muwaadiniina oo wax isu sheegayso madaxweynaha ma ogolo waxaasu qaadanaya wax walba inaa isaga lagu xumaynayo dhibaatada haysato waa waa jiri jirina annaga ma daaweyn karo keliya waxaan aan aan aan qilayaa oo aan rabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo yaanan lagu darsanayn madaxweynaha doorasho u rabaa doorasho madaxweynaha ma raba qaabkii lagu doorasho lagu geli lahaa waa la yaqaan in guddi doorasho aada keligaa samaysato oo ardadii iskuullada dugsiyo sare dugsiyo dhexe jaamacado qasab la yidhaahdo waa lagu diiwaangelinayaa haddana aad tidhaahdo dimuqraadiyad baan ka shaqaynayaa isma qabanaysee waxaan rabaa runtii inaan kusoo gabagabeeyo madaxweyne xasan sheekhow intaan ka badan garaadka iyagaad u gafaysaa oo wixii shalay markaad mucaaradkayd aada lahayd inaanan xusuusan ama waxa maanta aada samaynayso ficilkaaga iyo hadalkaaga aanan isu barbardhigi karin baad runtii u qabtaa sida ila tahay intan ka badan fadlan garaadka iyaga ha u gafin madasha waxaan kula dardaarmayaa hal wax oo ah hadal uu madaxweyne xasan sheekh laftiisa yiri loo joojin maayo loo joojin maayo leedahay hadduu talada madaxweyne xasan sheekh dhexda soo dhigi waayo inaan loo joojinin baan idinku dardaarmayaa oo aan dalka samata bixin marag madoontadeena dul hoganaysaa waa in jamhuuriyaddii saddexaad ee dowlad dhiska soomaaliya rajabeel kala tag iyo tafaraaro ku sugan tahay maanta oo ay tahay twenty twenty five waxaa saarayaa darraha madaxdii loo doortay samata bixinta caqabadaha haysta taagan inay hormoodu noqdaan burburinta wax kasta oo lagu heshiiyey kana door bidaan dana shaksi ah xukun jacayl musuq maasuq ku-tagrifal awoodeed doorasho loogu yeedhay qof fii cod laakiin qoy caaradii la ysku diiwaan gelinayo hantidii ma guurtada ahayd oo guurtay dagaal lagu qaado maamullo dhisan kuwo la aflagaadeeyo xagrashada ciidanka xoogga dalka heshiisyo qarsoodi ah oo suuq madow lagu soo galay kalluunkii oo la xaalufiyey shidaalkii oo cid gaara loo xiray dawarsi dibadeed oo xarkaha goostay isku dirka iyo kala qaybinta bulshada oo gaadhay heerkii ugu sareeyay dagaallo sokeeye oo ka holcaya degaano badan tamaryarida iyo tayaxumida golaha wasiirada oo kusii foogay aragtiyari siyaasad xumo kana arradan maanka iyo garaadka kuwaasi waxa ay ahaayeen xubno ka tirsan kooxaha mucaaradka ah ee maanta ku shiray hotel jaziira ee magaalada muqdisho haddaba waxaynu qodobkan ka wareysanay siyaasi idriis xasan faarax idriis marka hore soo dhowow waa dhowa aad baa umahadsantiin
magaalada muqdisho waxaa ku shiray xisbiyada mucaaradka ah maxay ka shireen
dabcan dee xasan sheekh xilligii waxaa la sideedaba waxaa la gaaray xilligii isqabqabsiga ayaa la gaaray marka waxaanay ku tilmaamaan mandaytka ama xilligii la doortay xasan sheekh ayaa gebagaba ah marka waa waddadii farmaajo iyo kasii hore xasan sheekh sheekh shariif mar kasta oo xilligu soo dhowaado waxaa cusulduub loogu jiraa ninkii noqon lahaa ninkii ummaddan dhici lahaa oo dowlad maqaarsaara madax u noqon lahaa ayaa waxaa loogu jiraa tartan marka tartankii baa bilowday taasaa marka keenaysa in hadda ay shiraan maxaan ku raahdaa mucaaradka ayagoo kala dan ah laakiin si maaragtay nin walbaba rajo ka qaba inuu asagu noqon doono ninka xasan sheekh bedelo marka waxaan ilaahay kale ka rajaynayaa laakiin in dowlad maqaarsaar ah oo waddankan uu yeesho oo ka shaqaysto kana shaqaysato oo dulaysato inuu xasan sheekh ugu dambeeyo oo ilaahay u keeno ummadda tan wax ka dulqaada waxaan waayahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka isaga maanta xaalkiisa sidee buu ahaa waxaa la leeyahay wuxuu xilkii ka qaaday guddoomiyaha banaadir si warbaahinta looga jeediyo hadalhaynta shirkii mucaaradka ee howta aljaziira bal arrinkaas maxaa ka warhaysaa wallaahi haddee waxa soomaaliya ka socda wax bini aadam oo hadda damiir leh oo garan karo ama fahmi karo lama arko waa un wax lala yaabo weeye marka haddee wuxuu ka qaaday haddii wax mid laga qaado ama mid la keenana wax isbedela ma leh wax macno ay soo kordhinaysa ma leh laakiin de waa un waa un mataqaanaa waa lugooyada ummaddan lagu wado iyo dibindaabyada iyo shirqoollada loo maleegahayo sida asagoo qof wax laga qaaday qof loo dhiibahayo iyadoo ayna jirin jaga qof laga qaaday jaga loo dhiiba midna ay yihiin dad un mataqaanaa ka shaqaysta ummaddatan cadowgoodana u loogo isla mar ahaantaasna dulaysta ummadda soomaaliyeed sidaasay sidaasay saaxiib ku yihiin ilaa iyo dowladdii soomaaliya intay ka dhacdayna dhammaan dagaal oogayaashii iyo wixii ka dambeeyona waa la socotaan shaqada ay qabtaan shaqadaasay ahayd shaqo ah in waddankan la duleeyo ummaddan la duleeyo dagaal sokeeye laga abaabulo dagaal la horiyo mataqaanaa ugu dambayntiina magaalo reer yurub leeyihiin oo ku taalla magaalada muqdisho xalane laga sameeyo oo halkaa laga xukumo marka wax macano ay soo kordhinaysa haba yaraatee ma jirto
mucaaradkii maantay ku shiray hotel jaziira ereyada isticmaaleen waxaa ka mid ahaa layidhi loo joojin maayo waddo loo bixiyay leedahay ereygaas waxaa hore u yidhi xasan sheikh oo loo joojin maayo mucaaradka ayuu yidhi marka mucaaradku ma laga yaabaa inay ku guulaystaan inay dagaal xasan sheikh looga soo horjeedo xamar ka abaabulaan maya shakiba kuma jiraba taas shaki kuma jiro xasan sheikhna waxaan rajaynayaa amrilaahi kuma darine inuu aad aad ooga fudud yahay farmaajo maxaa yeelay farmaajo wuxuu haystay ciidamo iyo waxoogaa aaminsan mabda'iisa sida gorgor iyo maaragtay xeramacad ayuu haystay oo ciidan runtii xasan labadiiba wuu baabaashay macawisley iyo ciidamo maaragtay hab qabiil lagu qoray ayuu keensaday ciidamada habka qabiil lagu qorayna dee wax mabda oo ka dhexeeya haba yaraatee ma jirto qabiilkuna waa basal marka maanta hadduu asaga la jiro berri inuu qof kale oo qabiilkiisa ama qolo kale oo waxoogaa shilimaada u tuurtay inuu la jiro wax macnaa ay wax macno ay u samaynaysa ma leh macnaha wax wax ahba yaraatee dhib oo ay ku haysa male loogamana aamin qabo marka waxaan aaminsanahay inuu xasan sheekh ka fudud yahay hadday mucaaradku go'aansadaan inay la diriraan inuu ka fudud yahay maxaan ku idhaahdaa farmaajo waayahay haddaan u imaano nimanka mucaaradka ah ee murshaxiinta ah shakhsi ahaantooda bal inooga waran qaarkood waxay soo noqdeen madaxweyneyaal qaarna ra-iisul wasaareyaal haddaba raggaasi bal inooga sheeg dhalashadooda iyo danaha dalalka ay ka shaqaynayaan
dabcan nimankan waxay ka soo jeedaan waddamada reer galbeedka sida mataqaanaa canada maraykan ingiriiska norway mataqaanaa sweden waxaasay kasoo kala jeedaan marka xataa kuwa mataqaanaa u dhadhow xataa waxay ka soo jeedaan waddamadaas waa ku yar yahay xataa qofaan baasboor ajanabiya haysan waxa shirahaya oo dhan iyo waxa maaragtay ku daba jiro oo dhan maxaa yeelay dadka dibadaha jooga diasbaraha la yidhaahdo annaan u bixiyey diusbare waddankay tagaan waddanka inta qarribayso ama akhlaaq xumada ama fusuqa ayagaa ugu badan hay-adaha sida u s a mataqaanaa hay-adaha kiniisadda kuwa u n-ka waxaasay ku wada qoran yihiin oo mushaahar aan innaba caqligaada geli karin bay ka qaataan marka haddee waxaan in inta wakti dad damiir le inta la helo waxaan la samayn jiray oo la samaynahayo iyo wixii horey loo sameeyey inta la isdul taago maaragtay la baaro oo ummadda loo soo bandhigo runtii aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd maxaa yeele waxa soomaaliya ka socda wax innaba caadi ah maahan fusuqa iyo tumashada ka socoto magaalada muqdisho iyo fusuqa iyo fasahaadka ka socda maraykanka waayahay injineer idriis murashaxiintii hadda xamar ka soo degay kuwii ugu dambeeyey aad arkaysay murasharax walba markii lasoo dhoweeyey kadib wuxuu ku leexanayay xalane sawiro laga soo qaada waxaad arkaysay in james swan ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan xalane ay la kulmayeen arrinkaas muxuu ka dhigan yahay horta sheeko cajiib ahaan ka sheekaynayaa waxaa noo yimid ninka la yidhaahdo james swan ninkii ka horreeyo ingiriiska ahaa kii kaloo kasii horreeyey mid ka horreeyey magaciisa ma aqaana mid ingiriis ah ayaa noogu yimid finland marka shir baan qabanay markaa rag dad madax oo soomaali ah la socday marka nin baa wuxuu igu yidhi waa xilliga xasan sheekh wuxuu nagu yidhi waa shir weyn oo ka dhacay finland buu ka sheegaya wuxuu nagu yidhi waxaan la kulmay aniga iyo xasan sheekh iyo wafdi oon socnaan waxaan la kulannay ninkaas oo maaragtay ajanabiga xalana degan u n-ka u xilsaartay madaxweynaha soomaaliya rasmiga ah marka nin amison xukumo oo sarkaal ah baa baana salaamay buu yidhi markaasaa waxaan maya waxaan salaamay buu yidhi ninkan u n-ka oo mataqaana madaxweynaha rasmiga ah markaasaa waxaan ku iri buu yidhi maalin wanaagsan madaxweynahayga madaxweynahiisiyow markaasaa ninkii afrikaankaayoo taliyaha afrikaanka ahaa meesha jooga ciidamada afrikaanka ah baa wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi waa wax aad u wanaagsan buu yidhi inaad garanayso madaxweynahaada rasmiga ah ma garanaysaa marka marka xaqiiqatan xaqiiqatan wax soomaaliya ka ka socdo wax inaba inaba caadi ah maaha marka ninkii xukumay u tegayeen dee waxaa weeye ninka xukumay oo rasmiga ah ee soomaaliya madaxweynaha ka ahaa ayaa qolo walba u tegaysaa sababtoo aad meel haddaad tagto taliyaheeda ama guri haddaad tagto ninka guriga iskale waa inaad ka dhacdaa ood mataqaanaa aad wax weydiisaa marka maadaama ay kursi doonahayaan kursiga ninka madaxda ka ah oo ah ninkaas madaxweynaha ka ah soomaaliya ee u n-ka mataqaana u fadhiya meesha kaasay u tegaya waa inuu u tagaa qof walba u tagaa oo raalli ahaansho ka dalba kaasi wuxuu ahaa siyaasi idriis xasan faarax
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu maantay xilkii ka qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo maxamed axmed amiir amiir ayaa xilka guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk wuxuu wahayey muddo lix bilood ah keliya xasan sheekh maxamuud ayaana hadda guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu u magacaabay maxamed xuseen muungaab oo hore usoo qabtay xilkan muddaxileedkii hore ee xasan sheekh muungaab wuxuu xilkan hayey labada kun afariyo tobankii iyo labada kun shaniyo tobankii intii u dhexaysay muungaab ayaana xilligaasi xilka wuxuu ku waayey maamul xumo sida uu xasan sheekhba sheegay waxayna dad badan isweydiiyeen sababta xasan sheekh ku qasabtay inuu muungaab mar kale xilkan dib ugu soo celiyo isagoo muddaxileedkiisii hore la ogaa in uga qaaday sababo ku aadan maamul xumo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaanu ku guda jirnaa ku dhowaad konton arday oo qaarkood ay dhammeeyeen qaar kalena ay xifdiyeen qur-aanka kariimka ayaa waxaa munaasabad ballaaran loogu qabtay magaalada kuunyo barrow ee shabeellaha hoose munaasabadda waxaa ka qayb galay mubaarak cumar لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام waa munaasabad aad u xiise badan oo ay ku qalin jebinayeen da'yar dhamaysay qaarna ay xifdeen qur-aanka kariimka kuwaas oo ka aflaxay madrasada miiraathul ambiyaa oo ka mid ah madaarista qur-aanka lagu barto ee ka furan magaalada kuyimburo ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadda waxaa ka soo qayb galay martisharif kala duwan oo isugu jira culimo nabadoonno waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dhammaantoodan waxay farxadda la qaybsanayeen carruurta xafladda loo dhigay iyo macallimiinta juhdigaa sababta u ahaa ugu horeyn waxaa xafladda lagu daafuray ayadaha qur-aanka kariimka qowlkii alleh oo ay akhrisay ardayad lagu magacaabo carfa oo ka mid ah ardayda madrasada miiraathul ambiyaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
markan waxaa loo yeeray ardayd lagu magacaabo xafsa ismaaciil oo ka mid ah ardayda qalin jebinaysay taasoo goobta ka jeysay kelimad soo dhoweyn ah ku socota martida ka soo qayb gashay xafladda أيها الحضور الكرام مما يسعدنا في هذا المقام أن نرحب بأفئدة تفيض بنور المحبة وقلوب بنبض بروح المودة وعبارات محملة بروح الإسلام والإيمان هذه الوجوه النيرة ذوي المساعي الخيرة من العلماء الأوفياء وأساتذتنا الفضلاء ونقبائنا النبلاء ومسؤول ولايتنا الشرفاء وجميع المشاركين الكرماء الذين ضحوا لنا أنفس أوقاتهم ليشاركوا معنا في هذا الحفل الكريم في هذا اليوم الحافل بالمعاني السامية فأهلا وسهلا بعدد النجوم في السماء وبعدد ما أنزلت السحب من قطرات وأمطار لك من أختك حبا بك تزهو بك تفخر sheekh fu'aad maxamed kalef oo ka mid ah culimmada iyo mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha xafladda wuxuuna bogaadiyey dadaalka madrasada miiraathu lambiyaa أولا الله بان شكرنا سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد بان شكرنا وحان أمهد علينا قبلها مسلمات كأه ودذلك وين بحيي بان لود وحان كقيب قلني حفلة دار القرآن يقبتين ما أنتنا وحويان ميراث الأنبياء waxaa la ii sheegay dadaalkan oo dhan inay laba gabdhood ay lahaayeen labada madraso waxaa weeye ummadduna haddii ay waxqabad ku tala gasho alla waa garabkoodu gelayaan gabdhahaas marka camalkan qabtay allaha barakeeyo allah subxaanahu wa tacaala qur'aankan haddaan cinaayo siino alla waa nugu darajaynaya marka qur'aanka adduunka waa lagu cisoobaa amaa aakhiro nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam dadka ahlu qur'aanka qur'aanka ka soo hormarayo qur-aanka u doodayo qur-aanka ارجع نقنيو عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كآدوا أخريا قراءتي سبضية ما ننت قيامة قرآن كوحو إيمانية إساقو كودو ذي أصحابتي سأدو ذيو حديث إمام مسلم صحيح وكسو صاري لكن ددك قرآن كأدو ذيو وأنفعيو الذين يعملون في الدنيا suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuuni iyo nabdoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka magaalada kunyibarow ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda waxaana suldaanka beesha tuunne uu jeediyey dardaaran muhiim oo ku socda ardayda waalidiinta waxaan rabaa inaan waalidiintana u dardaarmo ardadana aan u dardaarmo marka ugu horraysa ardada waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad noqotaan kuwo lagu daydo oo adduunka dhan diinta gaarsiiyo siina dadaala cayaar cayaar wax laydinma barin waxaa laydinka rabaa inaad waxbarashada sii siyaadisaan oo juhdiga laydin geliyey oo maanta aan markhaati ka nahay aad sii labanlaabtaan oo meeshan imeel ka dheer aad gaarsiisaan aan laga caajisin waalidiinta waxaan u dardaarmayaa maanta waan u jeednaa nimcada aan haysanno xaqiiqdii macallimiin wan wanaagsanna gacanta way ku hayaan macallimiintaas iyo waalidiinta waxaan rabaa inay iskaashadaan oo ay iska warhayaan waxaan mahad celinaynaa walaayadeenna oo la dhihi karo waa walaayadda u taagan horumarinta diinta islaamka ama horumarinta wixii aan u nimid halkan ee ahaa jihaadka walaayada wulaaddeeda waxaan ku boorinaynaa halkiina ka sii wada insha allahu tacaala khayr allah idin siiyo waan idin garab taagannahay ducaan idinla garab taagannahay maskax iyo muruqaan idin garab taagannahay waxaan awoodno macalimed saamiya oo ah maamulaha guud ee madrasada miiraathu lambiya ayaa ka warbixisay si guud madrasada dadaalkeeda la xiriira barashada qur-aanka kariimka anigoo ku hadlaayo afka macluumaadka madrasada miiraathu alambiyaa halkan waxaa noogu qabsoomay xaflad xafladdaas oo loo qabanayay arday qur-aanka ku dhammaysatay kuwa xifdiyey iyo kuwa khatmiyey intaba ardayda waxaan ahaayeen dufcadii saddexaad ee ka qalinjibiyey madrasada falilaahi alxamdu madrasada waxaan furnay bishii rabiic athaani haddana waxaan maraynaa bisha dulqacda alxamdulilah waxaa ka qalin jibiyey arday gaaraayo cadadkooda boqol iyo toddobaatan arday ilaahay subxana watacaala ayaan ugu mahad celinaynaa intaas oo noo suurtageliyey awooddeena xeeladdeena ma ahaanin laakiin allah subxana watacaala ayaa noo suurtageliyey
من مثلهم نفضوا الثياب البالية شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا arday lagu magacaabo qubayb axmed aadam ayaa markan wuxuu dhankiisa xafladda ka jeedinaya kelimad mahad celin ah حسنا الكريم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس نتودع بجزيل الشكر وعظيم الامتنان بعد الله تبارك وتعالى لكل من ساندنا ودعمنا ولم يبقل عنا يوم بالتشجيع والكلام المحفز كل نقدم له الشكر والتقدير ومكانته وكنا نود أن نذكر أسماءكم لكن الوقت لا يسعفنا بذلك إذا نقص بالذكر مسؤولي ولايتنا وقاصة رجال مكتب الدعوة إلى الله وجمعية القرآن الكريم لبلاء السبل السفلى نقول لكم شكرا لكم من أعماق قلوبنا على أعضائكم الدائم ووقوفكم بجانبنا من الاجتهادات القيمة والتوجيهات البناءة والرقابة المسددة كلمات الشكر والتقدير لا توفيكم حقكم علينا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا ويقودهم فهو الإمام دليلهم قد كان أنسا في الليالي الخالية أحيا الإله بحبله أرواحهم وحباهم qaybaha dambe waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ku dhowaad kontonka arday ee isugu jira kuwa dhameeyey qur-aanka kariimka oo tiradoodu ahayd kow iyo labaatan iyo kuwa xifdiyey oo iyagoon gaaraya kow iyo labaatan arday waxaana sidoo kale la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore galay carruurta lama soo kabkan aad aa faraxsan waxbarashada gorood bilowday waxaa sanaya laba bilood ka horaad ka waran kaalintee gashay koobaad macallimiintii waalidiintii wax ku barayey juhdigan kugu bixiyey maxaad leedahay ilaahay ha idin xifdo ku soo dhowow marka hore warbaahintiisna meel furqaan bal ka waran shucuurkaaga ku aadan xafladdiina anugu bilaawaya magaceeda xafiifa xasan bare shucuurkaya muuse koo koroo faraxsanaa ayee qur-aanka miyaad dhamaysay haa maaqasina jir ayaa tahay toni koo sano kaalintee gashay labaad mustaqbalkaaga maxaad rajeynaysaa daaciyad
Ayee, halkee joognaa درس ميراث الأنبياء ma jira wax kaalinaad gashay kaalintee gashay كانت استحق شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا بعرى العقيدة والعلوم الهادية وتعاهدوا في الله ألا يبرحوا qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay xaflad ayaan weydiinay su'aalo la xiriira farxadooda waxaan hadalladooda ka mid ahaa magacaygu waa uma asma waxaa kaalinta koobaad gabadhayda asma ayaa kaalinta koobaad gashay ilaahay subxaana watacaalaan marka koobaad u mahadcelinaya markaan u mahadcelinaya maclimadeeda macalin saamiyo ilaahay khayraa ku siiyaa miisaanka xasanaadkana allah kuu badiyo aniga ardayda iyo waalidiinta waan ka farxad weynahay maadaama oo waxaan uga farxad weynahay gabadhayda waxaan ka soo waday dhul fog sannad iyo laba bilood ay alxamdulilah iigu xigtida dadka lama midihi anugu alxamdulilah alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan waan ku dhowahay idaacadda alfurqaan waana salaamaya salaanta islaamka ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam allah subxaana wa tacaala mahad iska leh magacayga waa umu naciima xamdi cali daahir alxamdu lilaah alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad u celinaynaa boqol iyo kumanaan iyo alfa mara allah baa ku mahadsan subxaana wa tacaala shucuurtayada aaday u sarraysaa aad iyo aad bayn oof baan ugu faraxsannahay maanta alxamdu lilaah بهذا الجيل كم نفخر ونرنو للغد الأزهر فجيل نهجه القرآن والتوحيد لن يقهر سنبني مجد أمتنا ون...
wilaayaadka islaamiga ee dhac bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxaa ka jira horumaro xagga waxbarashada ah waxaana ka furna xarumo waxbarasho oo kala duwan kuwaasoo lagu barto culumta shareecada islaamka iyo kuwa maadiga magaalada kunyiburo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaan ka mid ah meelaha ku ammaanan tacliinta madarasada miiraatul ambiyaa waxay ka mid tahay tobanaan madaraso oo ka furan magaalada laguna barto qur-aanka kariimka
يا فتى الإيمان للعلياء قم واظفر فأنتم ذخر أمتنا بكم راياتنا تنصر بقرآن وإقدام سنمحو الشر والمنكر سيمضي ركب دعوتنا ونسقيها الدم الأحمر بهذا الجيل كم نفخر ونرنو للغد الأزهر فجيل فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada dhegaystayaal weli maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد حلقة أنا عاوحان كغاها لينا اللوبانتا جيت كاللوبانتا لو يقانو luubaanta ama geedka loo yaqaano luubaanta waa geed dabiici ah oo loo yaqaano luubaan ama foox luubaanta waxa uu leeyahay walho firfircoon oo gacan ka geysan kara faa'iidooyinkiisa caafimaad uu leeyahay walxaha muhiimka ah ku jira luubaanta ama fooxa ayaa ka mid ah maadooyinka loo yaqaano boswelig acid kuwaas oo ka caawiya dadka ee ka hortagga bararka sidoo kale waxaa ku jirta maado kaleo loo yaqaano terbanins taas oo jirka difaacda caafimaadka jirka iyo saliido kaleoo muhiim ah kuwaasoo faa'iidooyin u leh neefsashada iyo caafimaadka maqaarka inkasta oo luubaantu aanan lahayn xaddi badan oo ah fitamiino iyo macdano caadi ah laakiin waxaa jira walxooyin firfircoon ee ku jira ee luubaanta kuwaasoo ka dhigaya mid faa'iido u leh jirka bani'aadamka kuwaas oo loo isticmaali karo xanuunada loo yaqaano ee daryeelka maqaarka iyo daawo dhaqmeedyada faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay luubaanta lambarka ugu horeeya wuxuu u fiican yahay kansarka sababtoo ah waxaa ku jira maado ka ilaalinaysa jirka bani'aadamka kansarka khaasatan midka ku dhaca sambabada labo luubaantu waxay u fiican tahay hargabka xumaaday iyo dadka xasaasiyadda ay nafta u keentay ay ku soo lalaabanayso in yarba ay ku soo nonoqonayso xasaasiyadda maaro u waayey ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay luubaanta saddex sidoo kale wuxuu u fiican yahay xasharaadka guryaha ku jira ama masaska bahlada ayuu dilaa haddii lagu qiiqiyo maalinkii aad iyo aad bay ma aragtaye ay liddi ugu yihiin afar luubaanta waxay u fiican tahay horumarka maskaxda sidoo kalena u soo celiso xusuusta shan luubaanta waxay sidoo kale u fiican tahay xanuunada caloosha iyo mindhicrada ku dhaca lix sidoo kale luubaantu waxay u fiican tahay xanuunada ku dhaca hawamareenka ama wax loo yaqaano u r t i-ga sidoo kale waxay u fiican tahay neefta ama asmada waxa loo yaqaano ee ku dhaca qaybta hoose ee neefmareenka toddoba luubaanta waxay sidoo kale u fiican tahay yeridka ama cudurada ku dhaca afka ama waxa loo yaqaano xasaasiyadda ay dadka u yaqaanaan sideed sidoo kale luubaantu waxay u fiican tahay fahamka ama xusuusta maskaxda gaar ahaan dadka xusuusbeelka qaba ayay aad iyo aad ugu fiican tahay sagaal xanjada luubaanta oo qofku calaajiyo muddo kooban ayaa waxay firfircooni gelisaa shaqada maskaxda waxayna kordhisaa qaybta xusuusta ee maskaxda toban calaajinta xanjada luubaanta waxay kordhisaa boqolkiiba afartan habka wareegga dhiigga taas oo sababta in maskaxdu ay hesho oksijiin ku filan oo ka badan intii ay heli lahayd caadi ahaan kadibna shaqadeedu ay aad u fiicnaato oo qulqulka dhiigga iyo dhammaan dhiigga ay fiiltirayso wax badan oksijiin ay ku darto dhiigga labi-iyo toban isticmaalka luubaanta ama fooxa waxay aad u yaraysaa xasaasiyadda gaar ahaan kuwa cuncunka ka yimaada waxaa kaloo ay yaraysaa haraadka badan ee dadka macaanka haya ay dareemaan waxay kaloo ka caawin kartaa dadka joojinta maandooriyaasha badankooda gaar ahaan qiijinta sigaarka iyo kuwa la midka ah ayay dadka ka caawisaa isticmaalka oo luubaanta sababtoo ah waxay badiil u noqonaysaa waxyaalihii kale oo qofka si joogtada u isticmaali jiray oo balwadda ah sidaas daraaddeed marka dadka isticmaala balwadda waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan luubaanta si ay uga haraan insha allahu tacaala qaab isticmaalka luubaanta waxaad soo qaadaa galaas biyo ah ayaad meel la dhigaysaa habeenkii kadibna subaxdii ayaad cabaysaa sidaas ayaana loo isticmaali karaa sidoo kale marka loo isticmaalayo afka iyo nabraha waxaa laga dhigaa budo kadibna afka ayaa lagu cadaydaa ama nabraha ayaa la mariyaa markaad ka dhigayso cabitaan oo kale waxaad soo qaadanaysaa koob biyo ah oo karkarsan waxaad ku shubtaa luubaanta oo kuuskuusan saddex qaado oo waaweyn markaas kadib shib ayaad ka dhahaysaa afar labaatan saacadood ha ku milanto biyaha wuu isbedelayaa midabka biyaha markaas kadib ayaad soo qaadanaysaa markaas kadib ayaad inta soo qaadista ayaad isticmaalaysaa luubaanta waxaa loo isticmaali karaa ilaa iyo saddex nooc in guryaha lagu shito in la cabo iyo in korka la iska mariyo oo la marsado lagu daaweeyo xanuunada maqaarka ku dhaca wax dhibaatooyin kale oo lasoo sheegayna ma lahan haweenka uur kale iyo kuwa nuujinayna ma isticmaali karaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay waxaa maantay baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka iyadoo muddo laba toddobaad ah la hakiyey kulamadii ay yeelan jireen xildhibaanada xili maantay magaalada muqdisho uu ka furnaa shirkadhan xasan shiikh oo ay lahaayeen xubnaha mucaaradka ah oo ay ku jireen xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu xildhibaanada u sheegay in kooramkii oo buuxsami waayey awgeed uusan maanta kulan dhici karin isagoona intaas ku daray in muddo laba toddobaad ah la hakiyey kulamadii baarlamaanka hadda waa isfiirinay wiilatiradii waxaa naga dhamaan sidaan rabnay maanta inay naga dhamaataan aada u danaynaynay ma suuroobin runtii aada iyo aad baa idinkaga mahadcelinayaa waxaan ka dhigin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan u ballanno isku soo laabashadii xildhibaanadan maan waqti ugu qaadin oo maaragtay maanta aan isfasaxno sharcigi maanta inooma suuroobayo arrimo jira awgooda waa ujeediin waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo daraad guddiga joogtada waxaan isla soo qaadanay xildhibaano badanna iskagala hadalnay baarlamaanka sidiis inuu furnaado laakiin laba toddobaad in la xakiyo idinkoo aan idinka raaligelinahay oo dadaalkii la dadaasheen walaalaheenu qaarkood oo tiradii la buuxin waayo daraaddeed doodda noogu furmi karto waxaa inoo ballanaa laba iyo toban maaragtay shan iyo tobanka mase afar iyo tobanka adiga laba toddobaad in maaragtay aan fasaxaas yar aan galno aad iyo aad aad u mahadsantihiin fadhigeena maanta saas ay noogu xirmayaa kaasi wuxuu aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk oo ku dhawaaqayay in ay kulamada xildhibaanada hakinayaan muddo laba toddobaad ah sababo ku aadan in inta badan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo qeyb ka ah kulan hadda muqdisho uga socda kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalk
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم